بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة cunwaanka muxaadaradu waa makaanatu lmar-a fi lislaam booska ama martabada uu islaamku dhigay haweeneyda muslimadda ah iyo sida uu u sharfay ee uu karaameeyey waa muhim maxaa yeelay shaki wuxuusan ku jirin dumarku haddii ay hagaagaan ajyaal iyo xadaaraad iyo ummaday dhisan haddii ay hallaabaanna ummado dhan iyo xadaaraad bay dumiyaan oy sabab u noqdaan dumiddooda waana macnaha macnaha nabigeenu sal alla alay wasalam uu tilmaamayo markuu leeyahay xadiidka abi saciidin alkhudri fii saxiixi muslim faataquu ddunyaa waataquu nnisaa fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa adduunyada iska jira buu nebigu sal lla alay slam dumarkana iska jira fitnadii ugu horreysay ee reer bani israa'iil waxay ka bilaabatay dumarka markii reer bani israa'iil la baabi-inayay fitnadooda iyo imtixaankooda dumar buu ka bilowday kadalika xadiidka usaama iyo saciid ibnu zayd bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu ur sal lla ly wasalam maa taraktu bacdii fi nnaasi fitnatan adara cala alrijaali min annisaa gadaashay kama tegin buu nebigu sal lla lay slam fitno ragga uga daran dumarka uga dhib badan oo uga darar badan iyo iyo fasaad ayuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh leh wuxuu tilmaamayaa marka axaadiistaa iyo nusuustaasi tilmaamaysaa dumarku goorta ay dariiqa ka leexdaan oo fasaadaan oo la ihmaaliyo oy dariiqa ka baxaan ummadda waxay keeni karaan dumiddeeda ummado horaana horay ugu dumay hadday hagaagaan oo dumarku ay dumar hagaagsan noqdaanna waxay dhisi karaan waxaan raggu dhisi karin jiil iyo ummad iyo xadaaraad iyo waxaan caadi ahayn bay sabab u noqon karaan oo dhisi karaan taasi waxay kutusaysaa in mudnaan la siiyo waxaa barnaamijka ku saabsan dumarka khaasatan xilliga hadda la joogo oo shaqo laga dhigtay in alla intii ilaahay xadhiggiisa ka furatay ayaa shaqo waxay ka dhigatay dumarka wax la yidhaahdo xuquuqda dumarka wax la yidhaahdo dumarka xorayntooda wax la yidhaahdo kan yacni waxa weeye ujeeddaduna ma aha iyaga in loo danaynaye waxaa la doonayaa in la khadeeco oo la siro oo kadibna ujeeddo lagu gaadho ee ma aha macnuhu dumar masaalixdood baa laga shaqaynaya sidaas daraaddeed ahmiyadda iyo mudnaanta ay dumarku leeyihiin guud ahaan ayaa cadowgeennu dareemay markaasaa waxay ka shaqeeyeen markay muslimiinta kusoo duuleenoo casrigan hadda casrigii tegay iyo kan iyo duulaankii muslimiinta lagu burburinayay meelaha ugu khatarsan iyo furimaha ugu khatarsan ee laga soo galay dumarka ka mid ah waxay xoogga saareen inay dumarka muhiimaddoodii seejiyaan guryahana ka saaraan maryahana ka dhigaan duurkana u bixiyaan markii taas ay sameeyaanna taqriiban waxay og yihiin inay damaanayaan inuu gurigu dumayo ilmihiina dayacmayaan meeshaa ummad baa ku luntay haddii gurigii duumo ilmihiina dayacmaan mujtamaciina waa dayacmay iriddaasaa marka laga soo galay oo waxay dhihi jireen raggii mustacmiriintii ama muxtalliintii cala alasax waxay dhihi jireen ka'sun waqaniya tafcalaani fii taxtiimi alummati almuxamadiya akhar mima yafcaluhu alfu midfac faaqriquuha fii xubbi almaaddati waashahawaat waxay dhihi jireen koob khamro ah iyo haweeney haaniyad ah oo heesta ayaa ummadda muxamed burburinteeda iyo baabi'inteeda waxay ku samayn karaan wax uusan kun madfac ayna ku samayn karin kun gantaal iyo kun madfac waxayna samayn karin ayaa waxaa ku samayn karaa ummadda maxamed bay dhaheen koob khamro ah iyo gabadh bannaanka usoo baxdayoo qaawan oo muxuu ahay heesaysa sidaas daraaddeed baa waxay yidhaahdeen waxaad tiimbisaan dumarka maadada jacaylkeeda iyo shahawaadka dumarka shahawaadka hala jeclaysiiyo hala soo saaro yacni meeshii ay ku barakaysnaan iyo khayrkoodii ha laga soo saaro waxaa kaloo ka mid ahaa yacni maasuuniyada nimanka la yidhahdo aqwaashooda yajibu calayna an naksaba almar'a fa ayu yowmin maddat ilayna yadaha fusna bilxaraam bay dheheen watabadada jaynu jeyshu almuntasiriina liddiin waxaan waa inaan ku dadaalay dheheen inaan dumarka kasbanno dumarku inay xaggeenna soo maraan maxaa yeele maalin kasta oo haweentu gacanteeda inoo soo taagto ay xusheedka jabiso oy asturka jabiso oy dhowrsoonaanta jabiso oy gacanta inoo soo daagto iskeen siiso maalinkaas ayaynu ku guulaysanay ujeeddadeenii wadaadadii diinta watayna ciidankoodii maalinkaasuu jabay wax alla wixii diin u hiilinayay maalinkaa waa jabay ciidankoodii maxay ku jabeen calashaani waxa weye haweentii baa laga kasbaday ayagoo fikirkaa ka duulaya iyo mabda-aas baa caalamulislaami waxaa loo keenay in dumarkii la saaro marada laga dhigo xijaabka laga dhigo xishoodka laga saaro akhlaaqda laga saaro bitaali kadibna loo isticmaalo sidii faas lagu burburiyo ummadda iyo sharafkeeda iyo karaamadeeda maadaama marka ay ahmiyaddaa leedahay way mudan tahay in laga hadlo mawduuco oo la bayaaniyo khaasatan gabadha ama haweenta muslimadda waxyaalaha aada loogu duufsaday waxaa ka mid a in la yidhaahdo islaamku wuu ku dulmiyey a islaamku xorriyaddu kaa qaaday islaamku waa ku xumeeyey islaamku waa ku yaso wuu ku xaqiray gabadhii in iyadii ilaaheediiba laysku diraba a ilaaheedii iyada laysku diro iyadoo rabbigeed tabaaraka wa tacaala uu karaameeyey oo sharfay haddana in lagu diro diinteedii lagu diro akhlaaqdeedii lagu diro waryaa eedda dhigay dumarkiiyo ilaahay dhex taala rag baa dhigay soomaalida waxay yidhahdaan muxuu ahaayey waraabe iyo caruur eedda dhex taalla rag baa dhigay baa la yidhahdaa a eed baa dhex taalla ilmaha yaryarka markay yihiin waraabo mayna arkin gurigay joogaan laakiin sidii uun loogu cabsiinahay war ruwaaga war waraabaha war iska jir loo lahaa ilmihii cuqdad buu u qaaday waraabihii soo ma marka cuqdadan yaa dhigay iyagu ismayna arkine rag baa dhigay soo ma marka gabadhii muslimadda ahayd walil asaf iyadoon diinteedii ka warhaynin wax badan ogeyn baa waxaa lagu diray rabbigeedna waa lagu diray diinteediina waa lagu diray waxaa la yidhi diintanaaba balaayo o dhan kuule markaasaa waxay bilowday inay diintii ka baxdo ay tidhaahdo waa xoroobahayaa na xaggeedu xoroobi xaggeedu xoroobi ilaahay bay ka xoroobi oo addoommay u xaroobi xaqiiqadu waa taa rabbigaa tabaaraka wa tacaala cubuudiyadiisa intaad ka baxdo addoommaha ku addoonsadeen baa xorriyad loo tusay dumarkii marka waa la siray oo muxuu ahay waa laga caqli badiyey oo in badan oo ka mid a waa laga lugmeersaday oo dhibaan caadi ahayn baa ku dhacay in yaroo ilaahay u naxariista mooyo tabaaraka wa tacaala marka waxay u baahan tahay mowduucaas in aada yacni laysu dul taago islaamku muxuu horta gabadha muslimadda u qabtay taasi waxay caddaan kartaa markaan wax yar dib ugu noqonno islaamka ka hor dumarku maxay ahaan jireen xadaaraadkii hore ummadihii hore dumarku maxay ka ruma dumarka maxay ka rumaysnaayeen markii lagu laabto xadaaraadkii ka horreeyey ama ummadihii mujtamacaadkii islaamka ka horreeyey kulligood waxay ka siman yihiin in haweenayda la yaso in la xaqiro in la dulmiyo bay isku waafaqsanaayeen griigo igriiqoo kale maalan waxay dhihi jireen waa qashin shaydaan ka soo jeeday dhihi jireen dumarku waa sida alaabta suuqa la geystoo la kala gatoo kaley ahaan jireen ruumaankaoo kale oo hadda reer yurubkana ka soo jeedaan shicaarkoodu wuxuu ahaan jiray oy ka doodi jireen laysa lilmar'ati ruux bay dhihi jireen haweenaydu waa uun jidh mooye ruuxba ma leh ruuxba ma jirta waa uun jidhkaas maayo iyadana waxaa loogu talagalay inuun raggu ku shaqaystaan siin oo kale ama jaynaha waxay dhihi jireen oy rumaysnaan jireen oo dumarkula dhaqmi jireen ninku inuu xaaskiisa iibsan karo suuqa intuu geysto sida cees ahaan suuqa intuu geysto baayacaya waa laga iibsanaa sidoo kale ninkeedu markuu dhinto xoolaha la dhaxlayay ku jiri jirtay waa la dhexli jiray sidoo kale wuxuu xaq u lahaa iyada oo nool inuu aaso iyadoo nool intuu xabaal u qodo inuu godgeliyo xaq buu u lahaa waa nidaamkii china wa furus oo kale eraaniyiinta sidoo kale dhib aan yarayn dumarka waxay ka rumaysnaayeen in si alla sidii la doono ninku ugu talin karo hadduu doono u dili karo sidoo kaleeta muxuu ahaayey israa'iiliyiinta ama yahuuddoo kale waxay ictibaarin jireen oo kutubtooda ku qoran inay dumarku lacnad yihiin inay dumarku ay lacnad yihiin maxaa yeelay aadam lumidiisii iyo geedkii uu cunay dumarkaas saba xaawaa sabab ahayd bay dheh waa khuraafo xaawaa sabab ahayd saas daraaddeed dumarku sidooda waa lacnad ayb markay caadadu ku dhacdana sida xadiiska nebiga ku yim sal lla alay slam mayna la fadhiisan jirin mana ayna taaban jirin waxna lama cuni jirin wasakh layska fogeeyay ka dhigi jirin carabta markaad u timaado haweenku wax ma dhexli jirin bal iyagaa la dhexli jiray yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarihuu nisa'a karha war dumarka ha dhaxlinaa layidhi say u dhexli jireen haweeneydu markuu ninkeedu dhinto wiilkiisa ayaa intuu yimaado ama qaraabadiisa nin ka mid ah ayuu haweentuu ka dhintay buu maro saaranayaa maruu ku tuurahayaa maraduu ku tuurto bimacnaa waxa weye anaa iskale waayo agteeda lagama soo dhowaan karo a hadday xoolo leedahay ama wuu guursan ilan aabbahood haweentu ka dhintay bay guursan jireen qur-aanku waa ka diiday ama haddii kaleeto intuu nin walba u diido oo meesha ay ku guumaysowdo ayuu markaa xoolaheeda markay dhimato qaadan jiray sidii addoon uu leeyahay oo kaleetuu ka dhigan jiray marka dhaxal lama siin jira ragga basaa wax dhexli jiray laakiin dumarka waxba lama siin bal iyagaa la dhexli jiray raggu waxay ugu tasarufi jireen waa jaahiliyadii carabta dumarka waxay ugu tasarufi jireen markay doonaan bay furi jireen markay doonaanna way soo celin jireen dalqada aan dhammaanaynin weligii yaalihii marna wuu sii dayn marna wuu soo celin xaasna ma aha xaas la-aanna ma aha nin la-aanna ma aha ninna ma haysato mar wuu sii wadaa waad furan tahay haddana waad soo ceshaday waad furan tahay haddana waad soo ceshaday wax ka dhammaanaya maba ahaba a hata shareecadu tidhi maya waa khaldan tihiin laba goor baad furi kartaa mar saddexaad haddaad furto bas waayo noqosho ma jirto soo ma caadadoodu waxay ahayd inay dalqada aan xed lahayn waxaa ka mid ahaa markii ninku ka dhintoo kale in ay intay buul cidlaa u dhisaan oo meeshaa geliyaan ayna ka soo bixin sanad kaamil ah oo qabays loo diido oo nadaafad loo diido oo meeshaa ay ku jirto oo isku urto sanad markuu u dhammaado ayay intay soo baxdo ayay muxuu ahaaye wuxuun noolaha ka mid ah xayawaanaadka iyo yay ismarmarin jirtay xayawaan noolo ah hadday ismariso waaba dhimanayaaba a waa jaahiliyadii carabtaba waxaa ka mid ahaa maalan gabdhahay necnecbaan jireen inay gabadhi u dhalato waa necbaan jireen maxaa yeeley waxay le dhihi jireen ceeb bay noo soo jiidi qur-aanku waa ka sheegayo midkood inay gabadhi u dhalato waa kahanaya markaasuu wuxuu leeyahay talow ma ceeb baad isaga dulqaadataa mise carradaad ka hoos marisaa waad iska aastaa waxan markaasuu iyadoo nool soo qabtaan bay gabadha yarta ah ee ay dhaleen bay aasi jireen wa'dulbanaat waa midda qur-aanku aada uga hadlay war maxaad gabadhaada yartaa u aasi balaayadana ceeb bay soo wadataa ama inta la islaayaa la qabsan doonaa ama meelahaasay xumaan intay la timaaday garac iyo balaayo dhali walaayo unbay ictiqaad xun unbay ka rumaysnaayeen a gabdhaha marka way necbaayeen bal haweenayda xaaska gabdhaha dhasha gabdhaha ay dhasho lafteedaa loo nici jiray waa gabdho dhaley baa la dhihi jiray balaaya kuu dhacdays gabdhoon bay daadinaysa soomaa soomaalida lafteedu cudurkaa way qabtaa imtixaanka jira soo maa war maxaa gabdho dhalka gabdhaha maxaad u diideen gabdhihii waa la nacay waata qur-aanku aada uga hadlay oo qanciyey oo dadkii kala hadlay oo gabdhaha karaameeyey oo xaqooda u dooday yacni waxa weeyaan haweenaydii baa waxaa loo nacayaa calashaani waxa weye gabdhaa dhashay qisa dariifa yacni haweeney ka mid a muxuu ahaayey dumarkaas oo lala qabay ayaa malaha waxay ku curatay gabadh xaas kalena waa lala qabaa ninkeeda abuu xamsa la dhihi jiray markay gabadh ku corotay wuuba isaga tegay tii kale u go-ay markaasay gabadheedii yaryari iyadoo boodbootinaysa ciyaarsiinaysa ba waxoogaa geeraarkan yay akhrinaysa waxay dhihi jirtay waxay lahayd maa liabii xamsata laa ya'tiina yadallu fi lbeyti aladii yaliina غضباna anlaa nalida albaniina tallaahi maa dalika fi aydiina bal naxnu kaalardi lizaariciina yalbahu maa qad zaracuuhu fiina wa inamaa na'hudu maa ucطiina waa gabadh laga tegay xaas laga tegoo gabadh lagu nacay waa waxay leedahay war abu xamsa maxaa ku dhacay waa ninkeedii oo uu noogu imaan la-ay guriga nagu xigo unbuu joogaa waa tii kale gurigeedii waay guriga nagu xigo unbuu joogaa annagana nagumama soo leexanay ma wuxuu u cadhaysan yahay inaanu gabdho dhalay eedda uu noo haystiyo dembigu ma gabdho inaan dhalay waa ilaahay baan ku dhaartay bay tihi taasi gacantanada kuma jirto maanaa gacan ku haysta inaan wiil dhaliyo inaan gabadh dhalo mise ilaahay baa keenayta waxay tidhi bal iskaba dhaafe annagu dhul baan nahay bay tihi haddaan dumarkii nahay dhul baanu nahay waana nala beertaa dhul baan nahay beertaana lagu ritaa waxaana dhexdanada ku nagaado oo yacni minkanaga ku jira wixii kolba la gashado wixii nala siiyo unbaanan qaadanaa marka maxaan eeddaan leenahay oo nalooga tegay maxay tahy soo ma gabadhiioo calaacalaysoo waxoogaa buraanburayso tixdaa qaadayso gabadheedii boodbootinaysu maqlay maalintii dambe markaasuu isla yaabay wuxuu sameeyey xumaanteeduu ku baraarugay markaasuu gabadhii usoo noqday soo ma dumarkiibaa xataa loo nacay calashaani gabadh bay dhashaa war gabadha yacni cilmiga xadiidka ah waxyaalaha uu faa'iideeyey waxaa ka mid ah cajaa'ibta ah sideedaba gabdhaha dhalitaankooda iyo wiilasha dhalitaankooda dumarku shaqo kuma laha labka iyo dhadigu labaduba wuxuu ka yimaadaa ragga hadday gabdhahu bataan oy dhashaanna adaa gabdhaha dhalan badan badan dhalay soo ma waa xaqiiqo waaye yacni waxa weeyaan waxay yidhaahdaan manida ragga ayaa waxay tahay x iyo y waay soo ma x iyo y waa labka iyo dhadiga manida raggaa xambaarsan laakiin dumarka iyaga ukuntooda waa uun way aqbashaa uun wixii soo gaadhay aqbashaa soo saas ma marka labku ninkuu ka imaan dhadiguna ninkuu ka imaanaya maxaad dumarku haysataan marka maxaad gabdhaha u nacdeen soo khalad ma ah wax ilaahay bixiyey marka koowaad looma naco marka labaadna sababta iyagu ma ay laha gabadhu tay ka cabanaysataa iyadaa marka nacaybka ay dumarka necbaayeen oo gabdhaha ay necbaayeen jaahiliyadii carabta ayaa halkaa gaadhsiisnayd cumar ibnu khataab radi allahu canhu kamaa fii saxiixi albukhaari wuxuu leeyahay kunnaa fi ljaahiliyati laa nacudu nisa'a shay-an islaamka ka hor dumarka waxba maanaan ku tirin jirinba wax qiimale mayna nala ahayn فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا markuu qur-aankii soo degay oo ilaahay qur-aanka ku sheegay xuquuqna u sheegay baa waxaan ogaanay buuhi inayba xaq nugu leeyihiin ama islaamka ka hor dumarka inay wax yihiinba maana u haysanin buuhi taasi marka waxa weeye dumar maxay ahaayeen islaamka ka hor islaamku seebuu ka dhigay waay iyagoo saasa markuu u yimid islaamku seebuu ula dhaqmay islaamku wuxuu ka bilaabay mabda' la yidhaahdo annisaa'u shaqaa'iqu rijaal inama annisaa'u shaqaa'iqu rijaal waa xadiidkii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidu caaisha axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ibnaaja ay soo saareen yacni waxa weeye dumarku waa uun ragga jeexoodii waay ah dumarku waa ragga jeexooda waa qasiimatu rajul waa qeybtii labaad nolosha ibni aadamka raggu qeyb waaye dumarkuna waa qeybtii labaad macnaha waxa weeyaan wixii xuquuq ah iyo wixii waajibaad ah ee raggu ay lahaayeen iyo wixii karaamo ah bay leeyihin markii laga reebo masaa-isha qaarkood oo lasoo reebo marka waa qasiimatu rajul xuquuq bay leedahay waajibaad bay leedahay sharaf bay leedahay karaamay leedahay yacni waxa weye islaamku waa sharf wuxuu islaamku meesha ka saaray dhammaan qaababkii dumarka loo dulminayo o dhan buu meesha ka saaray wuu axadeeyey qaarna kulligu bilkulliyo meesha ka saaraybu yacni waxa weeyaan dumarkii dhaxal baa la siiyey aan dhinac le loo dhaafi karin dumarkii la yska dhexli jiray waxaa la yidhi ha dhexlina dumarka xor waayo haweentu haddii laga dhinto iyadaa xor ah ninkay doontay guursan adiga ma xaniban kartid a waa meesha soomaalida laftooda dhaqankaa waxbay ka haysataa dhaqankaa jaahili buu ahaa laakiin waxbaan ka haysanaa waxa weeyaan dumarka markii laga dhinto in la yidhaahdo waa lagu dumaalayaa soo ma wabittaali xorriyad ma lihid a ninka walaalkii adeerkii qaraabadiisa unbaa ku guursan karta xataa hadduu nin xun yahay waa inaad aqbasho leanna xoolaha nagaga kaa baxay soo ma a waan ku iibsanay saas daraaddeed annagaa kule war saas maaha haweentu xorriyad bay u leedahay haddii laga dhinto caalamka ninkay rabto inay ka guursato dumaasha hadday ku qanacdo inay qaraabada ninka ka guursato ahlan wasahla hadday ku qanci weydo xaq uma lihid aada xanibtaan waa la diiday dumarka ha dhaxlina iyagii baa dhaxal la siiyey dalqadihii baa la xadeeyey gabdhihii ay aasi jireen baa qur-aanku aada uga dooday waida almaw-uudatu su'ilat biayi danbin qutilat nacaybkii gabdhaha laga hadlay ilaa alla tabaaraka wa tacaala uu yidhaahdo muxuu ahaayey xataa markuu ka hadlayay raggiyo caruurta ilaahay uu dadka siinayo noocyada ay yihiin allaha tabaaraka wa tacaala wuxuu hormariyey dumarka a dumarku kuu hormariyey yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dukuur aw yusawijuhum dukraanan wa inaatha wayajcalu man yashaau caqiima allaha cidduu doono wuxuu siiyaa gabdho aa laga bilaabay cidduu rabana wuxuu siiyaa wiilal cidduu rabana wuu isugu daraa cidduu rabana wuxuuba ka dhigaa ma dhalays aan dhalayn soo ma intaba alla bixi u fiirso iyagaa la hormariyo alla wuxuu yidhi cidduu rabo wii gabdhuu siiyaa wiilasha iyagaa sheegitaanka laga hormariya marka allaha tabaaraka wa tacaala waa karaameeyey wixii dulmi lagu hayoo dhan buu ka qaaday madaahirta iyo qaababka uu islaamku u karaameeyey ee muxuu ahaayey gabadha muslimadda ah ama haweenka u karaameeyey waxaa ka mid ah abuurista iyo dumarka jiritaankooda islaamku wuxuu ka dhigay nicmo weyn balaayo ma aha baasna ma aha sharna ma aha dararna ma aha bal waa nicmo aan laga maarmi karin waa nicmo aan laga maarmi karin waa allaha tabaaraka wa tacaala waa ka inoo sheegay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan waraxma ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka xaasaska idiin abuuray si aada ugu xasishaan soo ma nicma waay ilahay in looga shukriya waajibta aayaad aaya min aayaat illahi waa wallahu jacala lakum min anfusikum aswaaja wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada allah tabaaraka wa tacaala waa ka idin siiyey muxuu xaasaska xaasaskana carruurta idinka siiyey iyo xafada khadam idin adeega oo carruurtay sii dhaleen ah marka dumarka jiritaankoodii abuuristooda allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay nicmo oo meeshaa waxaa la buriyey khuraafada dhahaysa dumarka abuuristoodu ama keenidoodu waa dhib war meehe waa nicmo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku galladaystay ee dadka ku galladaystay raggoo kale weeyaan baa le innama annisaau shaqaa'iqu rijaal waa raggoo kale hadday ragga keenidoodu ay darar tahayna dumarka keenidooduna waa darar hadday ragga keenidoodu nicmo tahayna dumarka keenidooduna waa nicmo a innama annisaau shaqaa'iqu rijaal oo dee ragga yaaba dhalayba ya rag yaa dhalay dumar baa dhalay a haddayna dumarku jiri lahayn kaa-inku basharku ma sii jireen basharku ma jiri karo dumar la-aan dumar wax tarma oo dhala oo ibni aadamka koriya oo barbaariya haddayna jiri ibni aadamku ma jiri karo nin keliyaoo soohana ah adduunkan ma wadi karo soo ma nin keliya adduunku kuma dhisnaan karo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala labadan jinsi abuuray iskana abuuray oo iyaga dhexdooda iska abuuray isuna abuuray marka ma kala maarmaan noloshii baa ku wada taagan shareecadu dumarka waxay ku karaamaysay takaaliifta shareecada inteeda badan rag iyo dumarka way ku sintay mabaadi'da iimaanka waajibaadka shareecada intooda badan way ka sintay wixii ragga laga rabo baa dumarkana laga rabaa wax yar baa lagu kala duway oo ay keenayso kala bedelnaanta abuurka ilan isku isku mid ma aha isku awood ma aha isku qalbi ma aha isku caatifo ma aha kala bedelnaanta abuurku xikmadda rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu keenayaa axkaamta qaarkood inay ku kala bedelaadaan laakiin asalka axkaamta shareecada aqlabkeeda raggiyo dumarku waa isaga mid mihaal baynu qaadanaynaa waa xadiidka umu salama radia allahu tacala canha wa ardaah waxay tidhi rasuulka waxaan ku yidhi yaa rasuula allah maa lanaa laa nudkaru fi lqur'aan kamaa yudkaru rijaal rasuulka ilaahay maxaa qur-aanka naloogu sheegi la-ay sida ragga loogu sheegayo haddaan dumarkiina waxay tidhi falam yarucnii yowmaidin ilaa wa nidaa'uhu cala almimbar isla maalinkiiba waxaan ku baraarugay buu tiro kada igu noqday nebigoo mimbarka saaranoo dhawaaqaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay tidhi wa ana asraxu shacari falafaftu shacari markaa aan dhawaaqa maqlayana timahaan shalnaysanayay bay tidhi oon hagaajisanayay markaasaan intaan timihii duuduubtay oon iska laalaabay baan waxaan usoo kacay bay tidhi muxuu ahaay qolkii masaajid xaggiisa soo xigay markaasaan dhegta saaray bay tidhi oon si aan u dhagaysto bal nebigu sal lla lay waslam wuxuu sheegi doon markaasaa waxaan maqlay bay tihi nebigoola sal lla lay wasalam yaa ayuha annaas ina allaha yaquulu fii kitaabihi wardadow ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku yidhi sidan maxay tahay ina almuslimiina waalmuslimaat waalmu'miniina waalmu'minaat waalqaanitiina waalqaanitaat waalsaadiqiina waalsaadiqaat waalsaabiriina waalsaabiraat waalkhaashiciina waalkhaashicaat waalmutasadiqiina waalmutasadiqaat waalsaa'imiina waalsaa'imaat والxاaفidiina فuruuجahm والxاaفiضaaت والذاakiriina اllaha kaثيirا والذاakiraaت أعad اllah lahm مغfiraة وأجرا caظيima صifo kastoo ragga loo sheegay dumarkiina waa loo sheegay ragga muslimiinta iyo dumarka muslimaadka ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka ah ragga ilaahay aطeeca iyo dumarka aطeeca ragga runta sheega iyo dumarka runta sheega ragga sabra iyo dumarka sabra ragga khushuuca iyo dumarka khushuuca ragga wax sadaqaysta iyo dumarka wax sadaqaysta ragga sooman iyo dumarka sooman ragga furuujtooda iyo xubnahooda taranka xifdiyey iyo dumarka xifdiyey ragga ilaahay aada u xusa iyo dumarka ilaahay aada u xusa ilaahay wuxuu u diyaariyey ajir weyn iyo jannuu u diyaariyey ya umu salama su-aasheediisoo lagama jawaabin maa lanaa laa nudkaru fi lqur'aan kamaa yudkaru rijaal maxaa qur-aanka naloogu sheegi la-yahay warku waa dhammaaday bimacnaa wax weeyaan sifaadka ama caqiidaha noqoto axkaamta cibaadada akhlaaqda shareecadani rag iyo dumar baa loogu wada talagalayo rag khaas kuma aha masaladaasi marka waa nooc karaamayn ah xaggii takliiftii waajibaadkii axkaamtii raggay kala mid tahay waa la karaameeyey waxaa lagu karaameeyey aakharo waxaa la yidhi haddaad haween tahayna waxaad shaqaysataad leedahay haddaad nin tahayna waxaad shaqaysataad leedahay ma jirto wax la yidhaahdo aakharo waxaad shaqaysatay haweenkana ajirka waa laga dhimi raggana waa loo waa loo dhammaystiri yacni jazaaga iyo abaalguudka aakharo waa loo simeeya nin walba wuxuu la yimid unbuu abaalkiisa qaadanaya sida rabbigeen tabaaraka wa tacala uu yidhi man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba waman yacmal min alصaalixaati min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min faulaa'ika yadkhuluuna aljannata walaa yudlamuuna naqiira a dumarkii iyo raggii waa laga wada hadlay haweenaydu hadday nebigu yiri sal lla ly slam wuxu uhi idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xafidat farjaha wa ataacat zawjaha qiila laha adkhuli iljannata min ayi abwaabi iljannati shiit haweentu hadday shanteeda salaadood tukato oo bisheeda ramadaan ay soonto oo farjigeeda xifdido oo ninkeeda ateecdo maalinta qiyaamada waxaa la dhihi iriyaa iridaha jannada kaa doonto ka gal abaalgudku marka ma jirto wax waliba rag baa sadbursi la siinaya nin baad adigu tahayo salaadaa tukatay boqol goor baa lagu laban laabi adiguna haweenay baa tahayo salaadaa tukatay toban goor unbaa lagu laban laabi ma jirto soo ma cinda allahi tabaaraka wa tacaala dumar iyo rag abaalku waa isku mid nin walba wuxuu la yimid buu leeyahy ma jirto wax la yidhaahdo midabta kor waxaa ka mid a musaawaadka ilaahay wuxuu ku simay tabaaraka wa tacaala sidoo kale yacni almuwaalaat waatanaasur isu hiilinta iyo xuquuqda ay leedahay hiilinta ah iyo isjacaylka iyo walaalnimada iyo isxidhiidhinta rag iyo dumarka waa ku simay isku mid buu ka dhigay waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin yacni mu'miniinta ragga iyo kuwa dumarkaa waa dad walaaloo isjecel waa dad isxiga waa dad isu hiiliya muwaalaadka sida ninku xaq u leeyahay bay gabadha muslimadii xaq u leedahay haddayna iyaduba ka xaq badnayn macnaa wuxuu ka kor qaaday islaamku dumarka dulmigii lagu hayay xataa dumarka xortaa iska badaayay dumarka addoommada ah ee laska sidii la doono laga samayn jiray shareecadu meel adag bay istaajisay waxaa la yidhi ma dulmin kartaan ma garaaci kartaan ma dhibi kartaan mithaal waxaynu usoo qaadanaynaa xadiidka mucaawiyatu bnu xakam oo muxuu ahaay uu soo saaray imaam muslim caleyh raxmat ullah mucaawiyat bnu xakam wuxuu leeyahay assulami kaanat lii jaariyatun tarca hanaman lii waxaan lahaan jiray buu ihi gabadh addoon ah oo adhiga ii raacda fii qibali axad uxud dhanka uxud buurta uxud xaggeeday adhiga u raaci jirtay fa atlactuha daata yowmin maalin baan soo kormeeray buuhi waan soo maray iyadoo adhigii la joogta fa idan idi'bu qad dahaba bishaatin min hanabiha markiiba yeybaa intay timid bay adhigii neef ka mida kala ka qaadatay adhigii bay la joogtaa waa gabadh addoon ah adhigiibaa yey timid oo neef bay la tagtay ka qaadatay wa ana rajulun min bani aadam buu yihi aasafu kamaa ya'safuun ruux nin bini aadan aan ahayo waan xanaaqay sidii dadkuba u xanaaqaan haa sebaa yeydu kaaga qaadatay neef fa sakaktuhaa buu yidhi sakatan baal dharbaaxaan iska qaba yidhi gabadhii laanna neefkiiina xoolihii inay dayacday yuu taqriiban qiyaastaasu qaatay markaan gabadhii dharbaaxay addoontahayd baa nebiga u yimid buu yihi sal lla alay slam markaasaa waxau ihi yaa rasuula allah markaasu wuxuu yidhi yacni facadama dalika calaya nebigu sal lla alay slam gabadhii aan dharbaaxay addoonta ahay arrinkeedii waa igu weyneeyey hawl culus baad gashay miyaad dharbaaxday oo miyaad dishay waaba igu adkeeyey markaasaa waxaan ihi buu ihi intaan isku naxay yaa rasuula allah afalaa actiquhaa rasuul ilaahayow maaban iska xoreeyo ma xoreeyaa haddaaban khaladka intaa leeg galay ma xoreeyaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay slam i'tinii bihaa ii keen la kaalay markaasaan u keenay buuhi nebigu sal lla alay waslam markaasaa rasuulku wuxu uhi sal lla alay waslam gabadhii addoontii buu la hadlo ayna allah buu ku yidhi ayna allah alla xaggee jira markaasay tidhi fi samaa kor buu jiraa bay tidhi yacni waxyaalahan dhulka yaalyaaliya asnaamtan ilaah uma taqaano halka mid ee kor jira kaasaa ilaah bay tiri man ana buu ku yidhi anugu yaan ah markaasay tiri rasuulullah rasuul ilaahay baa tiri riwaayad kale waxay sheegayaan gabadhu mayna hadli aqoonine markii uu nebigu uhi sal alla lay wasalam alle aaway farta unbay taagtay anigu yaan ahay saasay tiri bimacnaa allah ku soo dirsaday waa markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla lay wasalam actiqhaa fa inahaa mu'mina xoree buu nebigu uhi sal alla lay waslam waa mu'minadde a maxaa keenay in la xoreeyo dulmiga uu dharbaaxada iyo waxoogaaga u geystay soo saas ma xataa dumarkii addoommada ahaa ee lagu shaqaysan jiray ee la iska dili jiray ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh meeshaa istaajiy iska dhaaf dumarkii xor tahay ee warkooda iska baddaa iska daa inay muslimo tahay xataa dumarka gaalada ah baa shareecadu waxay diiday marka dagaal lagu jiro muslimiintu dagaalamayaan in dumarka la laayo ciidan khaalid uu watay nebigu sal lla lay slam ayaa wuxuu arkay haweeney raggii la laayay dhexdooda taalla oo meyd ah markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla lay wasalam khaalid gaadhsiiye dumarka ha dilina dumarka ha laynina allahuma inay ciidanka soo raacdo dee dagaalka soo gasha meesheeda waay laakiin dumarka iyo caruurta iyo odayaasha iyo dadkaasi aan dagaalamin lama laayo xataa iyadoo gaal ah shareecada islaamku marka dumarka waxay ka qaaday dulmigii bay ka qaaday way sharaftay oo waxay ku sharaftay markay hooyo tahay haweentu islaamku waa sharfay markay gabadh tahayna wuu sharfay markay xaas tahayna wuu sharfay markay hooyo tahay wuu sharfayoo allah tabaaraka wa tacaala xaqiisa xaqa ku xiga waa xaqa labada waalid soo saas maha waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni xsaana ucbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an waa xaq ilaah waxaa la yidhi wabilwaalidayni ixsaana an ishkur lii maxaa ka dambe waliwaalidayka qur-aanka kariimka xaqa alle xaqa labada waalid baa ku xiga labada waalid markay timaad yimaadaanna koodee xaq badan ah hooyadaa ka xaq badan saas daraaddeed waxaa la dhihi karaa xaqa alle waxaa ku xiga xaqa hooyada hooyo xaqeedaa ku xiga macnahana xadiidka nebigaa tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiida abi hurayra wuxuu yidhi nin baa nebiga u yimi sal lla ly slam markaasa wuxu uhi ya rasuula allah man axabu nnaasi man axsanu axaqu nnaasi bixusni saxaabati dadka ruuxa ugu xaqnimo leh saaxiibnimadayda iyo hagaajintayda iyo wanaajintayda ruuxa ugu xaqle dadka waa kuma nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam ummuka hooyada waxaa idhi buuhi uma man yaa ku xiga wuxuu yidhi ummuka hooyada waxaan idhi buuhi uma man yaa saddexeeya ummuka hooyada uma man yaa afreeya abuuka buu nebigu sal lla lay slm aabbaha imise darajay ka weyn tahay yaa saddex bay ka horreysaa darajada afraaddu markaa imaanaya yaa weligiin diin iyo mabda' sidaa u karaameeyey hooyo miyaad haysaan ma jiro waxaa lagu yidhi boqorkii madaxweynihii dadka dhan u talinayay sheekhii brofesoorkii mutacalimkii kii dhaqaalaha iyo maalka laha ee milyaneerka ahaa waxaa lagu yidhi hooyadaabaa kuu talisa yaa hooyadaa amarkeeda qaado janna haddaad rabtana lugteeda hoosteeda ka raadi soo ma arti hadday duqowdo oo da-owdo warkeeda iska badaa haddaad u adeegi weydo ood u shaqayn weydo ood saxrada ka tiri weydo ood kaadida ka tiri weydo ood dharka ka bedeli weydo oo aada intay nooshahay kasban weydo naar baad geli yaa boqorka hooyaa u talisoo boqorad u ah sheekha hooyaa boqorad u ah milyaneerka hooyaa boqorad u ah yaa weligiin yaale xageed ku haysaan karaamaynta noocaas reer yurub iyo reer galbeed hooyo saama u karaameeya waa kuwan muxuu ahaayey mxuu xuquuqda haweenka iyo xoraynta dumarka iyo karaamaynta dumarka waatana lagu lugooye ya mise habar ilmaheedii ka tageen oo ey weheshanaysa ya maalinta dambena eygii uu guriga inta isaga baktido uu eygiiba hilibkeeda cuni wuxuu cuna intuu waaya hooyo wataa yurub iyo reer galbeed hooyo warkeedu wakaa islaamna hooya halkaasuu dhigay ma siman yihiin marka mise waa isu dhow yihin ya wax isu dhow maaha maa bayna asamaai waalardi marka allah shareecadani way karaamaysay haweenta iyadoo hooyo a way karaamaysay karaamo ayna ragga siinin bay siisay soo ma qodobka labaad way karaamaysay markay haweentu tahay gabadh way sharaftay waa gabadh waa la dhalay aabbaheed baa xilka la saaray waxaa la yidhi ma xumayn kartaan ma aasi kartaan ma karaahaysan kartaan ma dhibsan kartaan waa laga saaray dulmigii baa laga qaaday allah tabaaraka wa tacala saan soo tilmaanay ee caruurta uu dadka siinayo ee nicmada ah dumarkuuba u hormariyay gabdhaha uu hormariyay waxaa la yidhi oo nabigu uri sal lla alay wasalam iqtaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum carruurtiinna cadaalad u sameeya gabdhaha iyo wiilasha haw kale eexanina inaad wiilashaadana wax siiso ood ku daldasho gabdhahana qadiso ood tidhaahdo kuwan maya rag kaley u xerogeli doonaan xoolaha iyayna igala tegin maya waxaad wiilka siiso gabadha sii ilaahay ka baqa oo carruurtiinna cadaalad u sameeya buu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh ma la dulmin karo sidoo kale nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ku sheegay axaadiis fara badan gabdhaha korintooda iyo tarbiyayntooda iyo waxbaridooda iyo ilaalintooda ajirka laga helo wiilasha korintooda lagama helo sida cinaayada gabdhaha uu siiyey shareecadu ay siisay xadiidka jaabir bni cabdillah nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam man kaana lahu man kaana lahu halaathu banaatin yu'wiihinna wayarxamuhunna wayatakallafu lahunna wajabat lahu ljannatu lbatta buu nabi uri sal lla alay slam a ruuxii saddex gabdhood leh oo saddexda gabdhood soo duma oo u naxariista oo u nuglaada oo kafaalo qaada oo waxbara oo muxuu ahaayey hagaajiya wuxuu nebigu uri sal lla alay wasalam jannadaa u waajibtay si go-an oon shako ku jirin waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah fain kaanat athnatayn hadday laba yihiin ka warran saddex gabdhood baad sheegtay ninkii labale ka warran oo korsada si fiican u koriya waxbara nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam isaguna waa la mid a labana waa la mid dadku marka waxay yidhaahdeen waxaan islahayn haddaan midna weydiin lahayn hal gabadhana inuu nebigu jawaabtaa bixin lahaa laakiin waa naa weydiinin bay dheheen ya xataa halka gabadh marka waxa weeye gabdhuhu karimaad waxaan wiilasha lagu helin baa lagu helaa diinteennu saasay tiri tacliintii aqoontii islaaxintii ilaalintii bariddii guri fiican geynteeda nin fiican u dooriddeeda xataa ayada laguma hadlayninoo lama dhihin ayadu uun ha tashatee si ayna meel xun uga dhicin aabbaheed walaalkeed ayaa la yidhi meel fiican guri fiican nin fiican a idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh nin diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli aad ka tihiin meel wanaagsan gabadha geeya guri wanaagsan geeya inta ka horaysana gacanta ku hayoo koriya jannaad ku gelaysaan soo ma marka markay gabadh tahayna islaamku waa sharfay waa karaameeyey waalidkeed buu qasbay waalidkeed buu amray si adag baa loo karaameeyey nebigu salawaatu rabbi waslamu caleyh gabdhaha aad buu u jeclaa aad buu u jeclaa salawaatu rabbi waslamu caleyh sian cadi ahayn gabadhii ay gabadhiisu dhashay oo la dhihi jiray umaama binta abilcaas zaynab baa dhashay gabadhii nabiga sal ly zaynab nebigu awow buu ahaa salawatu rabbi wasalam aleh si uu jeclaan jiray gabadhaa yartaa iyadoo yar ayuu nebigu sal alla alay wasalam ayuu kor u hayay markaasuu salaad dhan ku dhammaystoo ku tukaday saxaabada tujiyey isagoo gabadhii kor u haya markuu rukuucayo wuu dhigaa markuu sujuudayo wuu dhigtaa markuu soo istaagayana kor buu usoo qaataa halkaa isagoo ku hayuu salaada ku dhammaystay nebigu sal lla alay waslam a gabadhiisa faatima nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dad buu ugu jeclaa faatimatu badcatun minii faaduma waa gabal iga mida buu nebigu sal lay slam wixii xumaynaya waa i xumaynayaa soo ma wixii xumaynaya waa xuma wixii xumaynaya waa i xumaynaya wixii dhibayana waa i dhibayaa nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka gabdhaha waa karaameeyey diintu waa karaamaysay dulligiibay ka qaaday dulmigiibay ka qaaday xumaantii iyo jaahiliyadiibay ka qaaday ma darajo sarena waa geysay xataa wiilasha meelaan la geenin baa la geeyey waxaa xaq loo siiyey markay guursanayso ninka ay guursanayso ee nolosha la wadaagaya xaq waxaa loo siiyey inaan lagu qasbi karin gabdhahaa qasbina hadday yar tahayna idan weydiiya hadday weyn weyn tahayoo muxuu ahaayey nin hore ay soo martayna amar weydiiya saas daraaddeed baa nebiga waxaa ka sugan sal alla alay wasalam intuu gabadh aabbaheed guuriyey isagoon kala tashanin oon talagelinin ay nebiga u timi sal alla alay wasalam wuxuu yidhi khiyaar baad leedahay xor baa tahay ama aabbaha yeel ama haddaad doonto waa diidi kartaa wax la yidhaahdo xoog qasab ku yeel ma jirto sax waalidku inuu tala ku yeesho oo amarkiisa ay ka dambayso waa loo baahan yahay laakiin cidda nolosha la wadaagaysa eey guursanaysa waa in iyado aq xaq u yeelato doorashadiisa meeshaas wax badan baa inaga si inaga ah soo ma wax badan baa si inaga ah odayaasha iyo muxuu ahay waalidiinta iyo awliyaa-ul umuurka iyo gabdhaha waa la qasbi kadibna markii la qasbo silic bay ku noolaan ilaan wixii muxuu ahaayey yacni waxa weye qanaaco iyo rido mayna ku gelin guriga marka shareecadu waa diiday waxaa la leeyahay gabdhaha yacni wax weeyaan talageliya waxa uu islaamku karaameeyey sidoo kale haweentu markay xaas tahay hooyuu karaameeyey gabadhna waa karaameeyey xaasna waa ku karaameeyey oo see buu ku karaameeyey nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haweenta saalixadda ee zawjada ah wuxuu ka dhigay diintaadiiba niskeed baa laga dhigay xadiidka nebigu sal lla alay slam wuxuu uhi man rasaqahu allahu imra'atan saalixa faqad acaanahu calaa shatri diinihi falyataqi allaha fi shatri thaani ruuxii ilaahay uu siiyo haweenay wanaagsan ilaahay wuxuu ugu kaalmeeyey diintiisa niskeed ee niska kale ilaahay ha uga boqo ha u fiirso xaaskii waa diintaada niskeed khaasatan markay tahay haweenay wanaagsan sacaadada iyo liibaanta nebigu markuu sheegay sal lla alay slam wuxuu uhi liibaantu waa saddex almara alsaalixa waalmaskanu alwaasic waalmarkabu alhanii a haweenay wanaagsan xaas wanaagsan iyo guri waasac oon cidhiidhi kugu ahayn iyo gaadiid hayin ahoo ku ogol saddexdaasi waa liibaanta nolosha buu nebi uri sal lay slam maxaa u horeeya almar'atu asaalixa islaamku dumarka markay xaas tahay wuu karaameeyey ugama dhigin ragga addoon say doonaan ay ka yeelaan bal wuxuu ka dhigay inay tahay ibni aadan xuquuqdiisa leh waajibaadna saaran yihiin ayada iyo ninka nadaam baa loo sameeyey xuquuq ka dhexaysa oo labadooda mid walba laga rabana waa jira xuquuq ninka laga rabo xaasku ku leedahayna waa jira xuquuq xaaska lagu leeyahoo ninku ku leeyahayna waa jiraa bini aadan karaamaysan baa laga dhigay rabbigeen tabaaraka wa tacala wuxuu yihi walahunna mihlu aladii calayhinna bilmacruuf walilrijaali calayhinna daraja waxay leeyihiin xuquuqda lagu leeyahay iyaga ee raggu ku leeyihiin mid la miday ragga ku leeyihin iyaguna xuquuqda mid la mid ah bay ragga ku leeyihiin raggana hal darajay la dheer yihiin walilrijaali calayhinna daraja maxay tahay darajadaasi darajadaasi waa qawaamadii waay mas-uuliyadii guriga waay soo ma taa iyada ah looma sinna dee loomama sinaan karaba ma dhici karto wax la yidhaahdo guriga haweentuna waa amiirad adiguna amiir baa tahay oo dee markaasi ma waxbaa soconaya ya anta amiir wa ana amiir faman yasuuqu alximaar yaa marka soconay yaa talinaya taasi ma soconayso ibni aadan wax ka dhexeeyaan walow laba ruuxna ha noqotee waa in uu jiro nidaam iyo kala dambayn uu jiro noloshu saasay ku socon kartaa marka taasi waxaa keenaysa xikmaddaa keenaysa rabbigeen tabaaraka wa tacala soo tilmaamay laakiin xuquuqdii inta ay raggu leeyihiin bay iyaguna leeyihin xadiidkii nabiga sal ly slam fii xajati alwadaac markuu dardaarmayay ummaddan la hadlayay nabigu wuxu uhi sal ly slam alaa wa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqa walinisa'ikum calaykum xaqa war dumarkiinu xaq bay idinku leeyihiin idinkuna xaq baad ku leedihin xuquuqda dumarkiina ilaaliya iyaguna xaqiina ha ilaaliyan xuquuqdii baa sidaa loo sheegay nabigu wuxu uhi sal ly wasalam istawsuu binnisa'i khayra war dumarka khayr u dardaarma dumarka khayr kula dhaqma wacashiruuhunna bilmacruuf wanaajiya dhaqankaad la dhaqmaysaan laba arrimood buu nabigu sal lla lay wasalam yidhi iska jira laba arrimood aada uga taxadara oo daciifa labada daciif ee tabarta daran waa agoonka iyo iyo haweenta labadaas xuquuqdooda iska jira buu nabigu yhi salawatu rabbi waslamu caleyh wuxuu nabigu sal lla lay wasalam raggaba akhyaarnimadoodaba qiyaas uga dhigay miisaanka lagu garto ninku inuu akhyaar yahay waa inuu reerkiisa akhyaar u yahay khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi buu nabigu sal ly slm ka idinku fiican waa ninka reerkiisa ugu fiican anuguna waxaan ahay midka reerkiisa ugu fiican ayaan ah anaa idinku fiican reeraha soo ma markii cumar uu nabigu yimi sal lla lay waslam u rasuul ilaahay ow nabigu wuxuu reebay dumarka ha garaacina buuhi markaasaa guryihii waxoogaa waxaa ka dhacday dumarki inay ragga ku dhiiradaan cumar baa nabigu yimi sal ly slm markaasuu yaa rasuul allah da-irna annisaa'u cala arijaal raggii dumarka waa ku dhiiradeen leeyaan la garaacin bay maqleen hawshii qasantay markaasuu nebigu sal lla alay slam ayuu fasaxay markuu fasaxay baa nebiga guryihiisii waxaa yimid dumar fara badan oo dacwoonaya oo ka dacwoonaya raggoodii oo garaacay markaasuu nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam dumarka ha garaacina ulaa'ika laysuu bikhiyaarikum buu nabi uri sal lla alay waslam raggaa dumarka u gacan qaadaya akhyaartiinni ma aha buu nabi sal lla alay slam akhyaartiinni maaha marka waa waa ka dardaarmay waa ka hadlay isagaa la dhaqmi jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka kullu daalika waxay ku tusaysaa inuu islaamku hooyada karaameeyey oo gabadha karaameeyey oo xaaska karaameeyey oo xuquuq siiyey oo iltisaamaad siiyey oo waajibaad siiyey oo jid cad mariyey haddii aynan hooye ahayn oy walaal tahay ayadana sidoo kale waa la karaameeyey haddaynan nin lahayn oy armalo tahay carmal tahay ayadana waa la karaameeyey oo nebigeennu heer wuxuu gaadhsiiyey salawatu rabbi waslamu caleyh uu yidhahdo assaaci cala alarmalati waalmiskiin kaalmujaahidi fii sabiili illah ninka ka shaqaynaya miskiinka iyo haweenta aan ninka lahayn masaalixdooda ka shaqaynaya oo u taagan wuxuu la mid yahay sidii ruux ilaahay jidkiisa ku jihaadaya oo kale kaasuu la ajriya marka haweeni ma dayacna way sharfan tahay way karaamaysan tahay islaamku waa sharfay wuxuu ku sharfay wuxuu ilaaliyey akhlaaqdeeda wuxuu ilaaliyey diinteeda wuxuu ilaaliyey magaceeda sidaa markuu islaamku u sharfay ayaa walilasaf gabdhihii muslimaadka waxay garan waayeen karaamaynta iyo sharafka islaamku uu siiyey markaasay sharaf waxay ka raadiyeen dhaqamo kale iyo mabaadi' kale walilasaf waxaad looga murga waayo dad ku talagalay inay dumarka ka ganacsadaan kuna ganacsadaan ayaa dumarkii maskaxda ka xaday maskaxdaa lagaga soo duulay maskaxdaa laga xaday markaasaa waxaa lagu yidhi islaamku waa idin dulmay mid baa baraarujin mudan dumarka haddii la dulmay oo mujtamacaadka muslimkaee maanta jiraayey qaar ka mida dhexdooda lagu dulmay ma islaamkaa dulmay oo eedda iska leh mise mujtamacaadkaa dulmo oo eedda iska leh ya mujtamacaadkaa khaladka iska leh khaladkaasina wuxuu ka yimid ka fogaanshaha diinta laga fogaaday soo saas maa haddii xuquuqdoodii la duudsiyoo la dulmiyey oo tabardarrada darteed loo dulmiyey ma aha wax islaamka ka yimid ee waa wax ka yimid islaamkii oo laga durkay eedda marka diintu ma leh islaamkuna ma leh allana male tabaaraka wa tacaala ee laakiin waxaa iska leh mujtamacii ama ciddii waxaa samaysay gabadha muslimadda marka waa inay fahanto waa inaan loogu sheekaynin waa lagu dulmiyey oo waa lagu xaqiray oo waa lagu yasay karaamo iyo sharaf oo dhan baa loo tusay inay xunta guriga in la joogo oo sharafkii gabadha muslimadda waxaa loo tusay inay tahay nooc xanibnaana xabsi baad ku jirtaa baa layidhi waqarna fii buyuutikunna waxaa la yidhi gurigu waa xabsi naa xabiska ka baxa oo xaggeen aadaa naa bannaanka u soo baxo kaalay shaqayso kaalay malqacad aad wax ku cuni lahayd raadso saxankii aada raashinka ku raada kaa raadso a ninka ku qabana sidoo kale isaguna muxuu ahaay markuu uu keeno digsiga keeno digsiga digsiga dabka la saarayo markuu keeno adiguna wixii lagu karin lahaa waa inaad keento soo saas ma markuu saxankii lagu ridi lahaa keeno malqacadihii lagu cuni lahayo qaadadii aduguna waa inaad keento soo ma waa laga faa'iidaystay waxaa loola dhaqmay sidii xayawaan aan karaamo lahayn oo kaleeto inay meeshaa ka hesho bannaanka ka hesho yeydu iyo waraabuhu ka helo oo sidii la doono lagu sameeyo oo maryaha laga dhigo oo karaamada laga dhigo oo sharikaadka iyo ganacsiga lagu xayeysiisto a halkaasaa la gaadhsiiyey markaasaa waxaa looga dhigay in la sharfay waxaa xusid mudan oon kaga bixi insha allahu tacala waqtiga dhammaaday qodobo dhowraa jira oo shareecadu ku kala duuday rag iyo dumarka oo inta badan gaaladu markay dumarka diinta ku dirayaan ay inta badan isdul taagaan qodobadaasina kala duwidda la kala duway labadoodaa kala duwan allah tabaaraka wa tacala soo qur-aanka kuma sheegin walaysa adakaru kal unhaa isku mid ma ah labka iyo dhadigu dhanka yacni abuurka isaga mid ma ah waana wax muuqda soo ma a waa wax muuqda yacni waxa weeyaan gabadhii markay dhalato jidhkeeda iyo qaabku u samaysan yahay iyo xooggiisa iyo qaabku u yaalla iyo isbeddelka jidhka ku imaanaya iyo koriddeeda iyo way ka beddelan tahay ninka soo saas maa wax gaala wax ka qaban kartana maaha allihii abuuray baa ugu talagalay dabeecaddaa ilaahay ku abuuray iyo takwiinka qaabkay u samaysan tahay iyo qaabka raggu u samaysan yihiin baa kala bedelan mid walba axkaam munaasibka oo khaas ku ah jirta marka oo abuurkiisa iyo qaabku u samaysan yahay dabeecaddiisa iyo wax badan ku salaysan laakiin dad badan inaan fahmayn waxaa ka mid a maalan muxuu ahaayey nebinimada iyo risaalada raggaa lagu khaas yeelay xikmad baa ku jirta mase aha yasid ma aha ragga dumarka la yasayo jihaadka farad yeeliddiisa raggaa lagu khaas yeelay dumarka waajib ka dhacay waa miyaa la yasay maya qawaamada iyo guriga taladiisa ninkaa loo dhiibay waana daruuro laga maarmaana xikmad cad bayna leedahay macnaheeduna ma aha in haweentii gurigana la yasay ma aha markhaati furkeeda masaa-isha qaarkood ama arrimaha qaarkood waxaa laga dhigay ninka niskii xikmad bayna leedahay daahir oo la garanayo dhaxalkeeda inta badan waxaa laga dhigay mid ka yar dhaxalka ninka xikmad bay leedahay la yaqaano xikmad iska cad bay leedahay markii loo fiirsadoo la darso ninka iyo haweenta wax loo qaybiyey haweentaa ka sad badan xaqiiqada marka la yidhahdo laakiin waynaan fahmayn a waan la fahmayn mithaal yar aan idin siiyo maalan walow waqtigu dhamaaday waqtiga muxuu aan mithaal yar idin siiyo maalan wiil iyo gabadh baa aabbahood ka dhintay wuxuu ga dhintay kun iyo shan boqol oo yuuro wiilkii wuxuu qaadanayaa meeqa kun buu qaadanaya gabadhiina shan boqol bay qaadatay ayib gabadhii shan boqol markay qaadatay waa la soo doonay waa la guursaday shanteedii boqol waxaa loogu darayaa meer soo saas ma gurigay degi lahaydna waa loo diyaarinayaa shanteedii boqol iyo meherkeediina accountkaay dhiganaysaa soo maha nala nolosheedii oo dhanna ninkanay saaran tahay ninkii kunka qaatay aanu nimaadno ya war ninkii kunka qaatay reer buu yeeshay maxaa ka dambeeyey kunkiiba meher baa looga qaatay maxaa u laaban gurigii dhisidiisii mas-uuliyaddii gabadhan walaashiiyo lafteeda hadday bannaanka ku soo dhacda isagaa mas-uul ka ah soo ma keebaa sadburin la siiyey marka masaa-ishu kulli sidaas waaye kulli masaa-ishu waa noocaas laakiin macnaheedu waxa weeye gaalaa buunbuunisay si xunna u dhigtay innagana maanaan fahmin khasaa'istaasaa marka jirta waxaa ka mid ah haweenta diyadeedoo kale magteeda ayadana waan faahfaahin laha haddaan waqti helay waxaa ka mid a maalan furitaanka oo ragga gacantooda ku jira xikmad bay leedahay waxaa ka mid a maamulka sare ee muslimiinta jagada ugu sarraysa in ragga lagu khaas yeelay iyadana xikmad bay leedahay waxaa ka mid a maalan waajibaadka qaarkood oo dumarka laga riday sida jumacada iyo jamaacaadka iyo soonka qaar mararka qaarkood iyo salaada iyo yacni waxa weeye dabeecaddeeda waay waxay leedahay dabeecado aynan raggu lahayn oo keenaya in waajibaadka qaarkood laga dhaafo soo saas maa marka wixii lagu kala duway oo axkaamana xikmad baa keentay uuna gaal iyo gaala raac fahmi karin intii badnaydna iyada iyo ninku waa isaga mid intaasi waxaan u malaynayaa inay ku filan tahay ciddii wax fahmi karta haweenka siduu rabbi u karaameeyey islaamku u karaameeyey makaano u siiyey u sharfay wax loo dhiga ma jiro horaanna mabda' la mida ma jirin islaamka ka hor islaamka kadibna mabaadi'da soo baxday mabda' la mida islaamka oo dumar saa u karaameeyey la heli maayo laakiin gabdhaheenna iyo hoyooyinkeen allaha fahansiiyo ilaahay tabaaraka wa tacala allah ina garansiiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala sharka shaydaanka kiisa insiga iyo jinnigaba allah inaga qabto guryaheenna allah inoo xifdiyo gabdhaheennana allah inoo xifdiyo hooyooyinkeena iyo xaasaska allah inoo xifdiyo ilaahay tabaaraka wa tacala karaamada iyo sharafkaasi allah ku ilaaliyo baarak allah fiikum jazakum allah khayr wassalamu calaykum waraxmat ullah barakaatu